Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku soo badanaya gabdhaha tagaya goobaha jirdhiska ee laga hirgeliyay magaalada Beledweyne. Gabdhahan ayaa si maalinle ah u sameeya jimicsi si ay u helaan jir qurux badan. Umayma Cabdiqaadir Maxamed oo ah macallimadda gabdhaha Jiimka Dheero ayaa ka warbixisay sida ay gabdhaha casharada jiimka u siiso.
waxaa igu dhiirigeliyey inaa anay nafteyda ka shaqeeyo oo caafimaadkaygana aa ka shaqeeyo maadaama jimkan caafimaad yahay naftaadan aa ku quruxsanaysid aa meel iska soo saaro saa u noqdo qof oo marka aniga is arka aa u dareemo inaa qurux badanahay aa kalsooni u dareemo daada qurxanayn kalsooni wax ee meesha ma yaalaa maahan Muddo intee leeg ayaad ku jirtaa shaqada jiimka?
hadda intaa ka shaqeynayo adii shan bilood camal waa ka shaqeeya Adiga ilaa ay muddo intaa dhiganaysa.
hal sana camal ay dhiganayo anigana Aa, wax cabaar maadaama ay tahay wax aa kusoo dhex jiray khibrad dheeraad ahna aa u leeyahay saas waaye
Een ma jiraan gabdhaha ku dhiirgelisay een inay jiimka ku soo biiraan oo maanta aad macallimadooda tahay.
haa aadu weyn inta meeshaan maclumaad ka noqonin ka hor aniga arday wax bartaa ahay maadaama hadda asxaabtii horeetana aa leeyahay oo weli aa wada xiriirno mar walba waa ku dhiirgeliya inay imaadaan ee meeshaan ee wax ka bartaan ee jirkoodii quruxdoodii caafimaadkooda ay ka shaqeeyaan wayna imaadaan waana wada joognaa hadda Een exercise-yada kuwa ugu wanaagsan ee qofka miisaankiisa uu ku dhimi karo. Bal wax nooga sheeg.
inuu s- socod badan sameeyo oo kaardiyo sameeyo inuu baaskiilka badsado sidoo kale oo boodboodka iyo waxyaalahaas oo badsado waaye Aa, ee sidoo kale cuntada xitaa inuu iska saxo oo qofka dhaydka laga saxo dhaxadlaaan wax ma shaqeynaya sooma Qaar ka mid ah gabdhaha dhigto jiimka Dheero ayaa raadiyo Beerula ugu warramay inay doonayaan inay jir caafimaad qabaa nana qurux badan ay helaan. Een maxaa kugu dhaliyay inaad jiimka bilowdid ee jirkaaga qurxisid?
Ee, waxaa igu dhaliyay aniga miisaankayga intaa marka hore ka raba ma ahayn because almost seven kg aa igu darsantay marka intaan jiimka imaanin ka hor by the way waa iska jaray ee, s- waxaa tagay todobaatan iyo sagaal kiilo markii hore intaan jiimka imaanin inkastoo cuntada iska saxaama daayetka ee iga degtay lix kiilo ee, toddoba kiilo halkan waxaa imaada anoo toddobaatan iyo laba kiilo ah Een, jiimka hadda waxaa dhigtaa ilaa iyo muddo bis sideedaad sideedeeda imaaday adoo almost bis sagaalaad ah waxaa marayso 18 marka waxaa iga degtay waxaa ahay hadda to- lixdan iyo toddoba kiilo inkastoo boontiyaal ay la socdaan by the way ani waxaa u rabay inaa miisaanka iskaga dhimo intaasay aheeda because caafimaadkaada ku jiro miisaankayga konton iyo afar waa waxaa rabaa konton iyo sideed meelash ina noqdo waa miisaan in isku daraa rabaa Waqti kuu qabsan oo rabtid inaad ku gaartid ma jiraan.
haa ilaa iyo sanadka cusub
haa dabcan aniga jiimka shalay kusoo biiray waxaan rabaa insha allah exercise-yada aad samaysid kuwa aad ugu jeceshahay ee muhiimna kuwa ah si aad jirkaaga u saxdid maxaa waaye ee walaahi waxaa waaye inaan sameeyo exercise waxaa jeclaha kan oo caloosha jeclahe iyo karbaha jeclahe laba sayd u xiiseeyaa haa maadaama ay ahaayeen labadaas muhiimad inaan usoo galo jiimka sannadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku soo badanaya goobaha jirdhiska ah waxa ayna taasi sahashay inay meesha ka baxdo baahidii loo qabay inay dadka agab gooni ah usoo gataan aysan wax aqoona u lahayn